جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر bismillaahi araxmaan araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subax idaacadda islaamiga andalus weeraro isugu jira qaraxyo iyo kamiin ayay mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay ku beegsadeen maleeshiyaadka riddada ee ku sugan deegaano ka kala tirsan wilaayaadka banaadir baay iyo shabeellaha dhexe waxaa loogu yeeray qaramada midoobe ayaa ku fashilantay inay hesho dhaqaalaha ku baxaya isbahaysiga afrikaanta eeyusom ee duulaanka ku jooga soomaaliya mid ka mid a saraakiisha murtadiinta ayaa sheegay in ciidamada mujaahidiintu ay furmaha dagaalka ee shabeellaha dhexe ku baacsanayaan kumanaan askari oo ka tirsan maleeshiyaadka riddada askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee galgaduud wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa xaflad heer saraa u qabatay dufcadii labaad ganacsato wax ku baratay maraakista degmada jilib oo dhammaysatay waxbarashada maraakistaas xaflad lagu maamuusay arday ka gudubtay fadrada afraad macadka barashada qur-aanka imaamu sakhaawi ayaa lagu qabtay degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baaye
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa subax sabti ah taariikhdana waa sagaaliyo tobanka dulqacd sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran weeraro isugu jira qaraxyo iyo kamiin ayay mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay la beegsadeen maleeshiyaadka riddada ee ku sugan deegaano ka kala tirsan wilaayaadka banaadir baay iyo shabeellaha dhexe aan ku horumarna banaadir qarax mujaahidiintu ay xali ka fuliyeen degmada kaxda ee magaalada muqdisho ayaa lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada ee boolis militaro waxaana qaraxaasi ku dhintay shan askari oo murtadiin ah halka shan kalena ay ku dhaawacmeen baay ciidamada mujaahidiintu waxay shalay kamiin u dhigeen maleeshiyaadka murtadiinta oo ku socdaalaya inta u dhexaysa deegaanada burujeedka ah iyo maayafuulka ee duleedka magaalada baydhabo shabeellaha dhexena qaraxay mujaahidiintu shalay ka fuliyeen duleedka degmada cadale ayaa lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo lugeynayay waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay afar askari oo mid ka mid a uu yahay sargaal waxaa loogu yeeray qaramada midoobey ayaa ku fashilantay inay hesha dhaqaalaha ku baxaya isbahaysiga afrikaanta eeyusom ee duulaanka ku jooga soomaaliya nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixintan inoo haya kadib kulamo aan loo kala kicin oo isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada new york ee dalka maraykanka kuwaasoo looga areensanayay mustaqbalka maalgelineed ee ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ayaa ku soo idlaaday fashal iyo guuldarro waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku guuldareystay inuu xal u helo halista ka taagan cidda maalgelinaysa kumanaanka kunoo askarta silibiyiinta calooshadu shaqaystayaasha ah ee kuwaasoo ku sugan dalka soomaaliya waxaa dhicisowey dhammaanba iskudayadii lagu doonayay in lagu socodsiiyo hanaanka maalgelinta cashwaa'iga ah ee isbahaysiga ayusom iyadoo la adeegsanayo xeerka qaramada midoobay ee tirsigiisu yahay diblomaasiyiin ku sugan magaalada new york ayaa warbaahinta u sheegay in gelinkii dambe ee maalintii khamiistii ay xubnaha joogtada ah ee golaha ammaanka ay ku fashilmeen inay golaha marsiyaan hanaanka maalgelinta kufaarta afrikaanta sababo la xiriira diidmada ka imaanaysay maraykanka kulamada oo soo bilowday isniintii lasoo dhaafay ayaa fashil ku soo dhammaaday kadib markii dowladda silbiyadda maraykanka ay ganafka ku dhufatay dhammaan iskudayadii lagu doonayey in lagu meelmariyo qaraarka kaasoo dhigaya in boqolkiiba qarashka ku baxaya soo duulayaasha afrikaanta ay bixiso qaramada midoobay inta kalena ay dhabarka u ritaan maraykanka iyo midooda afrika daniel faruti oo ah bare ka tirsan hay-adda xasradaha dunida ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano i c g group ayaa sheegay in fashilka golaha ammaanka ee sugidda maaliyadda isbahaysiga ayusom uu yahay guuldaro weyn oo halis gelin karta kooxda riddada soomaaliya ee taagta daran wararka ayaa intaasi ku daraya in dowladaha afrikaanta ee ciidamadooda duulaanka silibiga ay ku joogaan soomaaliya ay wadaan dadaallo lagu qabanqaabinayo shir lacago loogu tuugsanayo ciidanka afrikaanta waxaana la filayaa in shirarkaas lagu qabto magaalooyinka dooxa iyo london miisaaniyadda sanadlaha ee ku baxaysa mushaarka ciidamada siliibiyiinta afrikaanta ayaa gaaraysa milyan oo doolar waxaana sii dheer milyan oo hadda dayn ahaan uga maqan diidmada ka timid xukuumadda washington ayaa mugdi gelisay in la meel mariyo rabitaankii afrikaanta arrimahan waxay imaanayaan iyadoo maleeshiyaadka kooxda ridada lagu jebiyey wilaayaadka labada shabeelle iyo hiiraan islamarkaana ay mujaahidiintu kulaalayaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho mahadsanid abushayba mid ka mid a saraakiisha murtadiinta ayaa sheegay in ciidamada mujaahidiintu ay furumaha dagaalka ee shabeellaha dhexe ku baacsanayaan kumanaan askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya murtad cabdiraxmaan cabdishakuur oo kamid ah xubnaha golaha dawaaqiida kooxda ridada ayaa ka hadlay fashilka dhan weliba ka dul hoganaya hogaanka ugu sarreeya kooxda ridada soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in kooxda uu hogaamiyo xasan garguurte ay ku fashilantay dagaalkeeda ka dhanka ah mujaahidiinta isagoo intaas raaciyey in kumanaan maleeshiyaad murtadiin ah iyagoo qax ah ay ka carareen furumaha hore ee dagaalka shabeellada dhexe kooxda ridada soomaaliya ayuu sheegay inay noqotay mid gacan kugabad ah oo maleeshiyaadkeeda lagu ceyrsado furumaha dagaalka wuxuuna sidoo kale qiray horumarada ciidan ee ay sameynayaan ciidamada mujaahidiinta iyo saldhigyada murtadiinta oo noqday dekado durdur ah oo mujaahidiintu ka daabushaan hub iyo saanado ciidan wuxuu dhanka kale wax lala yaabo ku tilmaamay in madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad garguurte markii maleeshiyadiisa lagu jebiyey jiidda dagaalka lagana adkaaday uu u dawarsitago dowlado shisheeye isagoo weydiisanaya ciidamo murtasaqo ah in aad arkayso laba kun oo askari soomaaliyeed oo qax ah askar qaxda lama arag askariga ama waa dagaalamaa ama dib gurasho dagaaluu sameeyaa laakiin askari qaxaya ma jiro askar tignika wadata hub wadata oo qaxaysana waan aragna madaxweynihii wuxuu leeyahay ciidan caloosha ushaqaystayaala aan dowlad turkiya ka raadsanaa kuwo kalea etoobiya ka raadsanaa kuwo kalea uganda ka raadsanaa war toddobaatan kun oo wiiloo soomaaliya hadday wax tari waayeen soo calooshaqaysta waxu taraa soo waxu tari karaa waxa ciidanka nambarkiisa inaa mid keenta maaha mushkilad waa mushkilo hogaamineed waa mushkilo leadership waxaa qarka loo saaran yahay kabkii miisaaniyadda ee ciidankan lala jooga amisom in la waayo qarka loo saaray argagixisadiiyo tamar iyo awood cusub soo heshay energy hadda maxaa dhacay iyagaa dowlad soo baacsaday hadda ayaga wax soo baacsa ma inay meesha ku joogaan inay kula tahay ma ku istaagayaan waxaan siinay hub dheeraada oo ciidamada ka furteen waxaan siinay energy dheeraada tamar dheeraadaan siinay waxaan siinay awood dheeraadaan siinay ciidankeennii waxay dhaheen ilka doofaar ii sahansan yaa sameeyey waxaas yaa mas-uuliyaddaas iskale waxaa kaaga daran hogaan xumada go-aan xumada isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu murtad cabdiraxmaan cabdishakuur soo hadal qaaday musuqa baahsan ee ka dhex jira kooxda ridada iyo boobka dhaqaale ee madaxda ridadu ka wadaan wadanka wuxuu si gaar ah u tilmaamay in madaxda murtadiintu xaraajteen hantida danta guud ee ummadda ka wada dhexaysay ayna ku maalgashadeen dalka dibaddiisa waxay taasi keentay buu yidhi in ganacsatada soomaaliyeed ay hantidooda ku aamini waayaan dalka anaa soo dhihi jiray oo haddaad dhihi jirta ma iska dhaaftid waaba wax fiican maahane ayaan daro maaha maxaan joognaa musuqii kutakarfarkii awoodda iyo boobka hantidii dowladda oo meeshii ugu xumeed maraya injineer cabdulla carba si fiican u sheegay wasiirka wadankan dhaqaalihiisa karaisiska waxa geliyey in lacagtii hal jeb ay ku dhacayso waayo dhulkii dowladoo la xaraashaya maxuu keenay kii kale inuu jebiyo keenay lacagtii kaashkaa in banaanka loo qaadahay keentay oo circulationkii lacagtii uu istaagay halkaas waxaa ka ratimaya in dhaqaale xumaa ka ratamaysa dadka inay shaha cabi karin xataa four to five bilyana lagala baxay dalkan oo kenya lagu maalgashaday waa daato haddaa tag central banki aa ka helaysid waxaan iska dhahayna maaha waa laga kala cararay sababtoo ah dadkii maalka rajada lahaa ee maalgasha lahaa dalka waxay ka cabsadeen rukuud iqtisaadiya macnihi maxaa dhacay recessionaa dhacay dadka hadday wadanka maalgashtaan waxba ma helayaan waxba heli mayaan maxaa kaloo dhacay niyajab iyo quus dadweyne oo dhallinyarada tusaale u ah inay rajo la-aanta ka qaxayaan hadalka murtad cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa kusoo aadayaa xilli madaxda ridadu ay isu raaraaceen fashil amni iyo mid siyaasadeed gaalada caalamka iyo siyaasiyiinta ridadana ay walaac ka muujinayaan taqadumka ay mujaahidiintu samaynayaan maraykanka ayaa afar iyo tobankii bishan may soo saaray warqad digniin ah oo ku socota muwaadiniintiisa u safraya soomaaliya iyo kuwa ku sugan xerada xalanee mahadsanid cabdiqani askar toobadkeenayaalaho ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee galgaduud sida warbixintan uu ku haya marwaan maxamed waa askar toobadkeenayaal ah oo gaarayay ilaa laba taayibiin ah oo lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda kuwaasoo ka soo toobadkeenay falkii gaalnimo ay ku jireen islamarkaana soo faarujiyey safafka maleeshiyaadka murtadiinta toobadkeenayaashan ayaa waxay qayb ka ahaayeen maleeshiyaad koox xididada soomaaliya ku soo daadgureysay deegaano ka tirsan galgaduud iyo shabeellaha dhexe si ay uga duulaan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee ka tirsan wilaayaadkaasi taayibiintan ayaa markii toobada loo qabtay kadib waraysi ay la yeelatay idaacadda islaamiga andalus kaga warbixiyey qaabkii ay ugu biireen safka riddada iyo sababaha ku kalifay inay ka soo baxaan safka cadowga iyagoo ugu dambeyn ka hadlay sida loogu soo dhoweeyey wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda ilyaas macali axmed cabdi aniga nin ciidan ha ahayo dowladda marka arrimaan ku jira jirna waa ka imid marka hore waxba qabo ma jirin tababaraan ku jiri jira waana ka bax camaraan ka imid shaqaa ka shaqaysa jira bulkeeta ka shaqaysa jira shaqadii iska xumaata san gala ciidanka adiga saddex biloodaan ku jira bisha afaraadna waa ka tegi tababar saddex biloodaan qaadahay kadibna cadcaddi waa lay keenay in meesha qoran nagula siiyo nagula hubee qoryihiina waana la sii diidaasaan kasoo baxa si wanaagsan oo qurux badan laysoo dhaweeyey waa mahadsiinaan laa walaahi islaam maya mar dambe u naqamaa magacayga axmed cali maxamed aa layidhaha magaalada muqdisho ayaan ka imid waxaan tegay dhuusamareeb waxaa igu kalifay niman jooga oo ninka la yidhaahdo beel ahaan isku aruuraay dhuusamareeb markaan imaaday in ninka la yidhaahdo how ahay ay qaabka ugu soo tarkiishay inaan ninka la nimankaas aan la joogo oon iskari aan noqdo tababar waxaan soo maray ninka la yidhaahdo how ahay sagaal iyo toban maalmood camal isku celcelis tababarka shaqada loo qabanayo waxay ahayd in ninka la yidhaahdo how ahay dagaalo iyo wax la qaadayo ay ahayd oo layii ninka la yidhaahdo damaa la xoreeyaha waa gobolka galgaduud ay dhaheen wax qoray la iima siin oo inaan xagga ka imaado anigaa go-aansaday qof bili-aadan oo isoo wacday oo idhahda ka soo bax ma jirto in aan meel aan laga tukayn oon alle looga cabsayn oo ninka layidhahdo hadduu sargaal yahay iyo hadduu xildhibaan yahay alle ka cabsa hal aayada uusa dileeleyn markaan arka oo diinina aysa ka jirin aan waxaan isdhaha meeshan haddaad ku dhimato toobadaadu waa halis si fiicana laii soo dhaweeyey mujaahidiinta si fiican laii soo dhaweeyey waana ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol ninka la yidhaahdo ahay awlna ceelgarisaa laigu soo dhaweeyey haddana magaalada islaamiga ay ka talido ceelbuur waa igu soo dhaweeyeen si fiican laigu soo dhaweeyey si qaldanaan u arka in dadkeeni lasoo weeraro dadkeeni la dhibaateeyo oo lasoo weeraro qaladna waa igu aragto ayaduna waa igu badneed waa kaa taayibiinta lagu soo bandhigay wilaayada galgaduud ayaa qayb ka noqonaya askar taayibiin ah oo toddobaadadii lasoo dhaafay si raxanraxan ah u soo gaaraya wilaayaadka islaamiga kuwaasi oo soo faarujinaya safafka riddada mahadsanid marwan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa xaflad heer saraa u qabatay dufcadii labaad ganacsato wax ku baratay maraakista degmada jilib oo dhammaysatay barashada maraakistaas waa kan cusmaan axmed uubow oo warbixintan inoo haya waxay ahayd xaflad si hersara loo soo agaasimay loona dhigay in badan oo ka mid ah ganacsatada suuqyada kala duwan ee magaalada jilib islamarkaana ay ku qalin jibinayeen kadib muddo sannad ah oo ay wax ku baranayeen goobaha waxbarasho ee ka furan magaalada jilib xafladda oo ahayd dufcadii labaad ee ay ku qalin jibayaan ganacsatada ayaa sidoo kale waxaa la siinayey shahaadooyin ka tarjumaya waxyaabihii ay soo barteen iyo muddada sannadaha ee ay wax baranayeen munaasabadu ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe maamulka islaamiga ah ee degmada jilib culimo iyo in badan oo ka mid ah ganacsatada ayaa halkaasi waxaa laga jeediyey kelimaad ku saabsanaa ujeeddada munaasabadda sheekh cabdiwaaxid oo ka mid ah culimadii ka qayb galay munaasabadda ay ku qalin jibinayeen ganacsatada suuqyada magaalada jilib ayaa waxa uu munaasabadda ka jeediyey kelimad ku saabsaneed ujeeddada la ysugu yimid
ganacsiga ku jira wuxuu yidhi yaa macshara tujaar ina ashaydaana waalidma yaxduraani ilbeec shaydaan iyo idmi iyo dembi khiyaani dee wixii la mid beeca way u soo xaadiraan fa shuubuu beecakum bisadaqa beeciina sadaqa ku dara oo qofka ganacsada waxa rabaa maalin dadka masaakiinta inuu wax ugu talagalo oo shaydaankii xogaha soo xaadiray iyo idmigii meesha iyo dee khiyaanadii iyo si sadaqadaas ilaahay qofka ugu badbaadiyo marka magaca waa sharaf waxaa la rabaa qofka mar hadduu go-aansado mihnadan inuu galo ganacsiga waxaa la rabaa intuusan gelin inuu ku cilmi lahaado oo cilmigeeda uu barto beeciisa wixii uu ku ansixi lahaa
waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo isagana ka hadlay munaasabaddii ay ku qalin jibinayeen ganacsatada ayaa waxa uu ka hadlay muddadii dheereed ee ay ganacsatadu waxbaranayeen iyo waxyaabihii ay ka faa'iideen ganacsatadii degmada jirib waa dufcadeedii labaad wey dufco horaa qalin jebisay sidaanoo kale ilaahi subxaanahu watacaala uu inoo qadaray inaan usoo xirno shahaadooyin ay qaataanoo maraakiista ay ka takharujaan waan idinkaga mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran sida aad ugu dhabar adeegteen muddadii dheereed ee waxbarashada maraakiista dacwiga aad ku jirteen kalahaadiinna iyo caraabidiinna iyo habeen socodkiinna aad u socoteen ilaahay diinkiisa inaad barataan ilaahi subxaanahu watacaala idinka aqbalo miisaankiina xasanaadka idinkugu daro wax walboo la bilaabana dhammaad unbay leeyihin ciddii ku sabarta oo ku adkaysata gebagabadii khaatimadeeda waa uun la gaaraya haddii nafta baaqi ay inoo tahay maantana dee gebagabadiiyaan joognaa maalin iyay ahayd walaalaha dacwada iyo wilaayadu aan ka tashanaynoo lahayn walaalahan ganacsatada duruustan iska socoteen dhammaanayna min ilaaba aan lahayn haddii aad fatiradii muqararaadkii loogu talagalay maraakisu dacwa liwilaayaat alislaamiya aad ka soo gudubteen hadda wixii ka dambeeya insha allah waxaad u gudbaysaan xalaqaadkii masaajidka iyo waxbarashadii kale diiniga inaad u gudubtaan cilmiga lagama dhergo dhammaadna ma leh inuu ilaahay cilmi u kordhiye soomaa marka axad walba inaga mid ah isagoo cilmi uun dalbaayo maalinba wuxuun u siyaadayaan yaa iilka la dhigayaayo aakhira uu ka tegayaa qaar ka mid ah ganacsatada ayaa dhankoodu waxa ay soo bandhigeen waxyaabihii ay ku barteen duruustii ay ku qaadanayeen maraakista waxbarasho ee ka furan magaalada jilib قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ثم نشكر لقادة حركة الشباب المجاهدين وفي مقدمتهم أمير شرق إفريقيا نشكرهم على جهودهم الكبيرة ونشكر لكل من له صلة بنشر هذا الغير إن هذا اليوم يوم من أيام الله يوم مغاير ومختلف عن كل الأيام التي كنا نعيش فيها بالجهل والعمى حيث استفدنا منها دروسا هامة
محمد محمد رسول الله رسولك الله والذين هاني معه لجرن شهاي أو أصحابت لك لجيدنا الشداء هانو كأدك وأدك فارق قالده هو قالده ساسيو أنك أد أدكينا رحماهم هانو أنسنا هريسدايا مطلطيو بينهم تطيو تراهم هال أديو أرغاس ركوعا إيو ركوعسا سجودا هال إيو سجودسا ميهان إيو أنصوبيايا يبتقون إيو هذه فضلا ديرات ومن الله أليك شيك أهات baabkan wuxuu baab yahay salaada jamaacadu hiya salaada jamaacadu min akhadi sunani sunno midda ugu adag waaye watancaqidu waxay ka bilaabanaysaa bitnayni laba qofood waidaa goortii katura ay badato aljamcu jamaacadu ay badato kaana thawaabu thawaabkiina wuxuu ahaanayaa akhara mid sii bata watasixu way ku ansaxaysaa bacda almafduuli midka laga faldi badan yahay gadaashiisa وسار نحو الشام أشرف الورى في عام خمسة وعشرين نذكرا لأمنا خديجة متاجرا وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo midka gobolada wilaayaadka islaamiga ah ayaa wada dadaallo fara badan oo wax lagu barayo bulshada inkastoo ay yihiin ganacsato ka shaqeeya suuqyada kala duwan ee magaalooyinka haddana waxaa jiro saacado kala duwan oo ay ganacsatadu bartaan diintooda kamana mashquulin ganacsiga ay ku jiraan in ay bartaan diintooda mahadsanid cusmaan ugu dambeyntiina xaflad lagu maamuusay arday ka gudubtay fadrada afaraad macadka barashada qur-aanka ee imaamu sakhaawi ayaa lagu qabtay degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay waa kan bashiir muxiidiin abu ayman يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن
buulafulay dhowaan waxay martigelisay xaflad aad u qiimo badan oo lagu sharfayey arday wax ka barata mid ka mid a macaahidda wax lagu barto ee degmadani waxay ahayd xaflad ujeedka ugu weyn ee loo qabtay uu ahaa maamuuska arday ka gudbaysay fatradii afaraad ee waxbarashadooda macadka imaam sakhaawi oo ay wax ku bartaan boqolaal ka mid ah bulshada ku nool magaaladan sannad iyo bar ka hor ayaa dhidabada loo taagay macadka barashada qiraa'aadka tobanka ah ee imaam sakhaawi faraciisa degmada buulafula ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay lix iyo tobankii bishii rajab sannadkii hore kun afar boqol shan iyo afartankii hijiri ayaa si toosa albaabada loogu furay xarunta macadkan ee degmadan taas oo ka dhigaysa faracii saddexaad ee uu ku yeeshay wilaayaadka islaamiga dalka maadaama ay hore u furnaayeen faracyada magaalooyinka jiliib iyo kunya barow ee wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo shabeellada hoose sakhaawi waa maxad lagu barto qiraa'aadka tobanka ah isagoona bixiya sanad iyo ijaaso waxaa hadda wax ku barta xaruntiisa degmada boolofulay ku dhowaad laba boqol iyo konton arday oo boqol lixdan iyo saddex ka mid ay yihiin wiilal halka shan iyo toddobaatan kalena ay yihiin gabdho kuwaasoo kala dhigta labada gelin ee maalmaha toddobaadka dhowaan waxaa ardayda u soo gebagaboobay fataradii afaraad ee diraasada waxbarashada macadka maamulka macadka imaam shaqaawi ayaa qabtay dowro hal toddobaad socotay oo ay si wadajir ugada faa'idaysteen ardayda iyo waalidiintooda taasoo ay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah muddada hadda ay dhiganayaan ardayda waxay marayaan qiraa'ada saddexaad ee tobanka qiraa'o
alqaraa'aat luqatan waxaa la yidhaahdaa jamcu qaraa'aatin waay wahiya masdarun waay waan waa masdar qara'tu qur'aanan bimacnaa talaa tilaawatan saas waay alqur'u fi lasli bimacnaa aljamc waaldam waxaa loola jeedaa wax la jamciye iyo wax laysu keenaa loola jeedaa wakullu shayin jamactahu faqad qara'tahu shay alla sheegay adaga jamceedu macnaha waad akhriiday markii la taagan yahay luuqadu markii la taagan yahay waay ama istilaax carafaha alquraa'u qura'da yaa tacriifiyeen bitacaariifa mutacadidatin ay ku tacriifiyeen tacaariif oo kala noocnooca ah aad u tar badan waxaana kulmiinaya marka oo soo dhoweynaya tacriifka imaamu aljazari raximahu llahu tacaala macnaha kelimaadka qur-aanka xagga addaha ayaa loola jeedaa buu leeyahy cilmi oo kaas lagu barto waay intii laysku khilaafay iyo weliba intii laysku waafaqayba macnaha intii laysku khilaafay iyo intii laysku waafaqay
الذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلاء arbacadii ayna soo dhaafno oo taariikhda ay ku beegneed lix iyo tobanka bishan dulqacda waxaa barxad ku dhex taala macadka lagu qabtay xaflad heerkeedu sareeya oo lagu soo xirayay fatradii afaraad waxaana ka soo qaybgalay xafladda mas-uuliyiin ka tirsan maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay mas-uuliyiin ka socotay jamciyadda qur-aanka kariimka xarakada shabaab almujaahidiin culimo waalidiin iyo qaybaha bulshada ugu horeyn mid ka mid ah ardayda macadka ayaa ku furay aayada qur-aan ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون intaasi kadib waxaa kelimid qayimaha madasha ka jeediyey sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culimmadii lagu casuumay xafladda isagoona jeediyey kelimad ku saabsan fadliga ku jira barashada qur-aanka kariimka qur-aanka kariimka ilaahay subxaana wa tacaala meel badan ilaahay may hana nagay lanwalbaradii iyo lanwalanbaranin injimawana ilaahay hana nagay subxaana wa tacaala qaala tacaala alla saray meeray qul hal yastawi aladiina yaclamuun waaladiina laa yaclamuun innamaa yatadakkaru ulul albaab nabiyow meeraase laray haani walbaradeen iyo haani walanbarana jimaawayaana dhawal laray nabaga calayhi salaatu wasalaam jawaabtamay buu istifaamka meeraana waa istifaam inkaari waay ma jimaawayan aayad kale ilaahay mayliya fii suurati almujaadala ilaahay meeray yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat alla subxaana wa tacaala mayn kor weelee haan aysan siinkamada oo iimaanka leh iyo haan cilmiga la siiba ilaahay mayn kor weelee darajada ilaahay kor weele waay cabdulaahi ibni mascuud radia allaahu canhu waardaah alsaxaabiyu aljaliil meera jiray maa khasa allaahu fii shayin min alqur'aani maa khasa alculamaaa fii haadihi alaayati waay marka ikhwaanii fillaah ma siin dardaarmee dhallinyarada iyo gabdhaha dhammaantiin may siin dardaarmee walbarashada dhuujiya meelisan hebantasanka aadantiin weliba ilaahay kalaam jebi subxaana wa tacaala nabageenana sala allahu calayhi wasalam maray khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah intii ay xafladda socotay ardayda macadka imaam sakaawi ayaa bandhig cajiib halkaasi ku sameeyey iyaga oo soo bandhigay kutubta ay ku bartaan macadka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فنرحب ضيوفنا الكرام في حفلتنا الجميلة باختتام سنة 1446 هجرية في معهدنا الشريف معهد الإمام السخاوي وبعد ذلك كيف ترى يا أخي الكريم أن نتحاور بعض الدروس الذي درسناها في المعهد أراها جيدة وهل تسمح لي أن أسألك أسئلة حول علم التجويد؟
نعم سلني ما هو الإدغام المتماثلين مع التمثيل؟
هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة مثل اضرب بعصاك الحجر كم مرة وقعت كلمة نعم في القرآن الكريم وما هي؟ وفي أي سور تقع؟
وقعت كلمة نعم في القرآن الكريم في أربعة مواضع وهي اثنتان في الأعراف وواحدة في الشعراء والأخرى في الصافات أحسنت وجزاك الله خيرا وهل تسمع أن أسألك كما سألتني نعم سلني ما بدا لك ما هي هاء الكناية وكم حالة لها هي الهاء الزائدة الدالة على الواحد المذكر الغائب ولها أربع حالات والآن جاء دور التبيان في آداب حملة القرآن الكريم اذكر الحديث الذي يدل على فضل قارئ القرآن الكريم وجزاء والديه عن معاذ بن أنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا رواه أبو داود من أخرج هذا الحديث مع اسمه الكامل خيركم من تعلم القرآن وعلمه أخرجه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد القرآن sidoo kale waxaa xafladda dhextaal loogu dhigayay qiraa'aadka ay barteen ardayda macadka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهام إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك ما لم يأتك فاتبعني اتبعني أهدك صراطا سويا xubno kala duwan oo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa kelimaad ku lahaa xafladdan markan waxaan eegi doonnaa mid ka mid ah waalidiintii ka soo qaybgalay xafladdii imaam sakhaawi ilaahay yaa mahad dhammaantii le nicmooyinkeenna sii oo on koobamaana yaa ilaahay inka mahadnagaan may kaleen mahadnagaane haddii onana waalidiinta may kaleen mahadnagaane macallimiintii hoolantan ee sahagarla'angeen ku qiib qaadadi iyo maamulkii macadka imaamu sakhaawi yaa eed iyo eedanka mahadnagaan may kale mahaddaas laha ardaydii indhabar adeegtay walbarashadaasi may maleeyee markan muddo baa socda macadka muddadaas use socda dadaalka muujiday mayle raayuse dee barad waynin erneanku roorn eed iyo eedaan mahadsanyin maamulka macadka imaam sakhaawi faraciisa degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa kelimad ku lahaa xafladdii dhowaan lagu qabtay gudaha macadka waxa weeyaan qismiga hore waxaa weeyaan waa qismi taxfiidi ah oo afarta qaybood ee madrasadu hadda xaaliyan ay ka kooban tahay qismiga ugu hooseeya waxaa la yidhaahdaa waa qismi taxfiidiya oo qur'aanka xifdigiisa keliya inay bartaanay qur'aanka meel saaraan ayay u diyaarsan yihiin oo laga rabaa inay ka midho dhaliyaan oo arrintaasdiintuna ay la shaqeeyaan oo la kaalmeeyaan qismiga labaad waxaa weeyaan waa qismi tamhiidiya kaasna waxaa weeyaan yusamaa qismi abi camrin albasri abi camr albasri fasalkaas ayuu ku magacaaban yahay magacaa leh qaybtaas waa qayb tamhiidiya oo taxfiidiga taxfiidsoo gudubtay qaybtaas dambe waxay leedahay muqarad ayaga u gooni ah oo sanadkan cusub haddii alla yidhaha bilaaban doona dhowr matni ayuu ka kooban yahay kaasoo ka dheeri ah taxfiidka qur'aanka laga rabay iyo tasxiixaba ka dheeri ah machadkan sakhaawi ee faraca saddexaad xarumaha uu ku leeyahay wilaayaadka islaamiga dalka ayaa ah mid xambaarsan sifaadka deegaanada wilaayada baay ee xagga xifdinta qur-aanka kariimka wilaayadan oo bulshadeeda lagu garto inay yihiin ahlu qur-aan ayaa buulafulay waxay arrinkaas awgiis hoy u noqotay mucallimiin badan kuwaasoo intooda badan maanta uu soo saarayo machadka qiraa'aadka tobanka ah ee sakhaawi waxay nasiib u yeesheen nidaam heer sareeya oo lagu karaamaynayo qur-aanka iyo barashadiisa laguna tixgelinayo bay-ada ay bulshadeedu jecel yihiin barashada iyo fahamka qur-aanka والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن aad buu u mahadsan yahay bashiir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid ah aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu